haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa nala socodsiinaya cabdicasiis xuseen cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti igu ah guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani siciid carab oo ku sugan magaalada muqdisho cabdiqani ayaan ka waraysanaya tartanka horyaalka kooxaha kubadda cagta ee soomaaliya oo shalay si rasmiya uga furmay magaalada muqdisho ugu horraynna waxaan weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo horyaalkan shalay ka furmay magaalada muqdisho
waa mahadsan tahay marka hore horyaalkan sida caadiga ah waa horyaalka heerka koowaad ee kooxaha kubadda cagta soomaaliyeed waana horyaal sanad kasta la qabto oo ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee xiriirka soomaliya kubadda kubadda cagta uu qabto waana tartanka ugu sarreeya ee dalka laga qabto horyaalku shaluu noo furmay oo bisha sagaal iyo toban ay ahayd december sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka waxaana runtii ka qeybgalaya toban kooxood ee heerka koowaada goobta lagu ciyaarayana waa garoonka banaadir stadium ama garoonka kubadda cagta banaadir oo ah garoomada ugu facaweyn ee dalka garoonka ugu horreeya loo dhisay horyaalkuna runtii waa arrin ama shaqo sanad kasta xiriirka uu qabto shaqooyinkiisa ka mid ah isla markaasna micnaha mar walbaba lagu soo saaraya ama ay lagu tayeynayo kubadda cagta waa tahay sanadkan waxaa ka qaybgalaya toban kooxood waxaa igu maqaalaa oo la ii sheegay in markii hore ay sideed kooxood ka qaybgeli jireen maxaa isbedelay sanadkan waxaa isbedelay markii hore horyaalku wuxuu ahaa sideed kooxood haddana aan uu gaaray xiriirka soomaaliyada kubadda cagta ayaa toban looga dhigay sababtana waxa ay tahay in la tayeeyo farsamadii kubadda cagta in kooxihii ay helaan tartamo ku filan markay sideed kooxood ay yihiin tartamadu way yaraayeen konton iyo lix kilometer hadda marka waxaa soo baxday marka in horyaalkeenii kooxaha ku tartamaya ee africa marka la fiiriyo dhinaceeda waxaana ahayn wadamada ugu kooxaha yar heerka koowaad marka waxay na tustay inaan biirino oo lagu daro kooxihii tiradooda toban naga dhigo ayadoo ujeedada u tahay tayeynta kubadda cagta in sare loo qaado farsamadii cayaartooyda ay kusoo bandhigayaan ay wakti u helaan iyo kooxihii oo awooddooda la rabo inay kusoo bandhigaan markay cayaaro badan helaan awooddooda ay soo bandhigi karaan marka iyo dadweynihii oo helaan wakti dheer ay ku fiirsadaan horyaalkii dalka marka marka horyaalku dhammaado oo ay soomaaliya ka qaybgelayso tartamada bariga iyo qaaradda afrikaba ma tiradii kooxaha idinka qaybgelaya ayaa iyaguna badanaya barigii bartamo africa tirada nooga qaybgelaysa sida caadiga koox walbay xaq u leedahay kooxa horyaalka qaada inay ka qayb gasho haddana waxaa furan fursad kale oo ah kooxdii kale iska bixin karta kharashaadka ay ku safrayso inay iyaduna ka qayb gasho marka numberka caadiga waa hal wadankiiba oo kooxda horyaalka qaadaya iyo haddii wadanka uu yidhahdo koox kale ayaa rabta inay ka qayb gasho ayadana waa loo ogolaanayaa haddii qarashkeeda ayadoo ay iska bixinayso oo kooxdu matalan haddii ay kaalimaha hoose ka gasho tartanka laakiin ay awoodo kharashkii ciyaartooydooda ay ku qaadi lahayd oo ay tartanka uga qaybgeli lahayd ma loo ogolaanaya ma ma sidaasay u shaqaysaa sidaas uma shaqayso laakiin waxaan ku idhi kooxda horyaalka qaada ee koob qaada ayaa ah inay xaq u leh inay ka qayb gasho haddii ayadu isbixin weydo xeer baa dal kasta u yaallo oo waxaa la siiyaa kooxda markaas ku xigta haddii ayadu isbixin karto markuu tartanku sponsor leeyaho la maalgelinayo kooxda koowaad caadiya u tagtaa oo kharashka ayaga waa laga bixinayaa waxaan ku yidhi hadii wadanku marka koox kale inay oo kharash haysata inay ka qayb gasho ay rabto waxaa loo firinaya kaalimaha ay ku jiraan tii labaad tii saddexaad qaabkaasa loo soconaya wa tahay marka ma aha hadday heerka hoose ku jirto ay lacag haysato inay aadi karto saas maaha wa tahay tayada wax u dhimaysa iyo heerka wa tahay wa tahay marka tobankan kooxood iminka horyaalka uu magaalada muqdisho uga furmay intuba magaalada muqdisho ay ka soo jeedaan idinkuna xiriirkii soomaaliyeed ee kubadda cagta magacii baad wadataan dee soomaaliyana meelo badan baa soomaaliya ah marka maxaa ay u imaan waayeen ama aada u keeni weydeen kooxo kale oo magaalooyinka waddankaad uga soo qaadi weydeen si ay tartanka uga qayb galaan horta aada umahadsan tahay waa su-aal oo inta badan wariyahana weydiiyaan annagu magaceenno waa xiriirka soomaalida kubadda cagta taas been ma ahan sidoo kalena waxaa mas-uuliyaddeeduna saaran tahay xilligan in aan micnaha fursadda kubadda cagta gaarsiino dalka oo dhan taas muran kama taagna labadaas su-aashu marka waxay tahay kooxo o dhan horta muqdisho kama soo jeedaan laakiin muqdishona kuwaa degan agaarkeedana kuwaa ka yimaada sida gobolada ku dhow shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose oo kaleeto laakiin micnuhu wadamada adduunka meesha ay gaareen ma gaarsiisanin sidaa la socoto soomaaliya kubaddeeda cagta xilligii laga soo bilaabay isticmaalka ilaa xilligii xorriyadda ilaa dowladda dhexe ay ka dhacaysay horyaalka dalka waxaa lagu ciyaarayay magaalada muqdisho waxaa lagu bilowna maaha waa wax hore u socday sidoo kalena kooxuhu berigaas jiray toban bay ahaayeen waxayna ku rajisgaraysnaayeen ama ay ku diiwaan gashanaayeen oo kharashkoodii magacoodaba la wareegay wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda u dhisnaa ma jirin kooxa private ah ama ama dad khaasi leeyahay ee horyaalka qayb galayana ma jirin marka dhaqankaas waa mid hore u jiray mid xiriir kubadda cagtu hadda bilaaba ma aha waa tahay xilligii isticmaalka ilaah iyo xilligii dambaa lagu dhaqmaya laakiin xiriir kubadda cagtu arrintaas waxbuu ka bedelay hadda oo waxaan bilaabi rabnaa in zone kasta inaan goboladii saddex saddex sida isugu dhow yihiin la isugu geeyo kalaabyadooda la diiwaan geliyo oo aan bilowno wax la yidhaahdo regional league wax la yidhahdo ama horyaalka goboladoo kale inaan bilowno sida ay wadamada kaleo africa inaga horumarsanba ay sameeyeen marka taas dadaalkeeda waa ku jirnaa Waa tahay.
laakiin inay kooxaha gobolada jooga ay ka wada qayb qaataan laakiin dad furan laakiin xiriirka uu abuurayo haddii aan leedahay laakiin cabdiqani dadka idin dhaliila waxay ku doodayaan in xiriirka een, magacan soomaaliyeed afkuunaad ka tihiin ee xiriirkiinu muqdisho uu ku kooban yahay oo aydan gaarsiisnayn meelihii kale soomaaliya oo eh, matalan iminka mar haddii soomaaliya ay kala gogoantay kala qoqobantay in deegaan walba isna xiriirki- xiriirkiisa u gaar ahaaneed uu samaystay oonay jirin isku xirnaan een, eh, ka dhaxaysa dooda noocaasaa jirta marka maxaad uga jawaabaysaa Een, dooda noocaasa hadda adiga ii sheegay waxaan u malaynaya in adigu qabto aysan goboladu qabin sababta waxay tahay een, gobolada waxaan la leenahay xiriir toos ah ayaan la leenahay ee kubaddooda cagta een, een, doodahaasoo kale marka la sameynayna weriyaha waxaa ku wanaagsan inuu dadka doodaas qabo uu kul barnaamijka martida iyo mikrofoonka oo kaleeto aada noogu yeertaan dood cilmiyeysan oo soomaaliyeysan oo horumar oo horumar taabanaysana aad noo wada qabataan aan dhegaysano dadka goboladu waxa ay leeyihiin laakiin adinka inaan u dhihin annaguna aan mas-uuliyadii kubadda cagtaan haynaa aan ka jawaabno waa tahay markaan usoo noqdo sida aa u tiri markaan usoo noqdo sida aa su-aasha u tiri een, qof kasta wax qabaa la yidhi waa lagu dhaliilaya waxba ha qabanin ma lagu dhaliilayo mas-uuliyadaan haynaa waanana dhaliilaya lakin waxaan ogolnahay dhaliisha wax dhisaysa waa soo dhaweynaynaa waa wax soomaali leedahay wax anagu leenahay maahan waa tahay in in in wax wax inay dadku wax ka dhahaan aragtidoodana way furan tahay marka ama dood noo qabto aan dhegaysano een, doodii wax dhisaysa waa waa soo dhaweynaynay laakiin sida adigu u tiri kolley anagu albaabkeenu wuu u furan yahay cid kastoo na dhaliilaysa inaan ka qancino waxa ay tabanayaan waa tahay albaabkeenu laakiin- wuu furan yahay laakiin anigu waxaan kuu sheegay waa fikirkii dhinaca kale ay qabeen iyo doodihii dhinaca kale ka jireen Een, puntland oo kale xiriir baa iyaguna ay gaar u leeyihiin Een, maamulada kale jubbaland oo kale ayaan dhexdaas iyaguna xiriir bay ku dhawaaqeen Een, somalilan oo iyagu kaba go-aan dalka iyaguna ciyaarahooda iyo qaabkooda u maamulaan marka doodaha noocaasa dhinaca ka imanaya Een, waxay idinku riixayaan in xiriirkan inkastoo aqoonsigii guud aad haysataan laakiin haddana muqdisho ku kooban yahay Een, horta een, muqdisho in la deganaado cudur ma ahan mana ahan wax cusub oo hadda bilaabanaya muqdisho waa caasimadii dalka soomaali oo dhanaana isku een, wax ay samaysata ay tahay wax anagu aan bilaawna maaha xiriir kastoo adduunka ka jirana waxaa micnaha uu degan yahay magaalo madaxdu degan yahay Een, sida hadda aad sheegtay maamul goboleedyada een, dhi- een, hadda aad sheegtay ee dhisan waxaa la rabaa horta in la fahmo isboortiga iyo siyaasaduna aysan isku mid ahayn isboortigu waa dad isku furan meel kasta uu degan yahay iyo gobol kasta uu degan yahay iyo siyaasad kasta uu aaminsan yahay annaga wax culeys naguma hayso qofka soomaaliga siyaasaduu raba ha aaminsanaado gobolkuu raba ha deganaado maamulkuu raba ha hoos tago waa tahay annagu ma hortaagnin taas laakiin waxaa naga dhexeeya waxay tahay kubadda cagta dalka naga dhexaysa waxaanan aada u codsanayaa in aan la siyaasadaynin ciyaaraha oo dadka ciyaaraha maamula ay isku furnaadaan kana shaqeeyaan horumarinta kubadda cagta waa tahay maamul goboleedyada hadda aad tilmaantay xiriirada ka dhisan link xoog la hadda aan leenahay hadda aan kula hadlayo een, xiriirka kubadda cagtu wuxuu dhowaan u safraya magaalada kismaayo een, oo ay degan yihiin jubbaland maamulka jubbaland ay maamulaan ayuu u safraya wuxuuna kasoo qabanaya horumarin kubadda cagta sidoo kale puntland xiriir xoog laan leenahay kubaddooda cagta iyo goboladooda xiriir wanaagsanaa naga dhexeeya ayagoo kalena waan u soconnaa inaan la fadhiisano kubadda cagtan aan la horumarino waa tahay marka dadka kubadda cagta maamulo fursad ha la siiyo waxaan codsanayaa inaan la siyaasadayn ciyaaraha maadaama siyaasaddu mamnuuca tahay waa tahay waayo waan ka soconaya haddaba En, eh, kooxaha iminka muqdisho aad tartanka uga furteen ee tobanka ah iyaga markaad eh, aan ku weydiiyo yaa iska leh milkiliyadda en, kooxahan adduunka sidiisaba waxaa la raacaa dastuur een, ama, een, xeera la raacaa xeerarka caalamiga ah ee dhisan ee, ama adduunka ah ama qaaradda ah ama dalalku leeyihiin sida naadiyada loo yeesho waa saddex nooc Een, naadiyada qof baa yeelan kara qof shaksi ah oo hantila ah ayaa naadi samaysan kara xeerarka u ogol caalamiga ah waxaa samaysan karta community meel degan ama degaan meel deganaa koox samaysan kara waxaa samaysan kara hay-ad ama shirkad ama kambani wixii loo garanayo iyagana way samaysan karaan intaas ayayna kooxuhu ka kooban yihiin qaar qof baa iskale qaar degaan bay ka dhisan yihiin qaarna shirkadaa iskale waana wax xeerka kubadda cagta caalamku waafaqsan qof kastoo soomaaliya ama hay-ad ama degaan ay samaysan karaan marka kooxaha ama kalabyada tobanka ah ee u furma oo hadda u furma horyaalku intaasoo ka kooban yihiin waana wax ay xaq u leeyihiin inay samaystaan kolley markii ciyaaro la furo oo garoon ciyaaro lagu ciyaaray dad badan baa kasoo qeyb gala oo daawa daawasho u yimaada dadkaasna waxay ku soo galaan kolley garoonka lacag oo meesha dakhli baa ka dhasha marka bal iiga waran xogta ku saabsan lacagaha dakhliga ee ciyaarahan kasoo xarooda iyo qaabka loo qeybiyo iyo meelahay kala tagaan sideedaba hadafkeena kubadda cagtu waxaa aada muhiim u ah dadweynaha ciyaaraha haysay ciyaaraha daawadaan sidaa la socotana dadka ciyaaraha daawada waa dadka ugu danyarta ayaa u badan waxa ciyaaraha hayseeya ama daawada dadka hantilayaasha ama ganacsada ciyaaraha xog badanna kama hayaan qaabka loo maamulona de waa qaab degsan oo nidaam ah oo ay cid kasta ka warqabto saasaana lagu maamulaa laakiin lacag buuran hadda garoomada laga aruuriy ma jiraan dadka ciyaaraha daawada oo u badan dadka jaabyarta ah imisaa markaa qofkii laga qaadaa markuu matalan tartankii shalay furmo oo kale sawiradeeda waxaan ka arkayay dad badan inay kasoo qeyb galeen halkii qof imisaad ka qaadaan waxay ku xiran tahay had walba ciyaaraha la daawanayo sida adduunka oo kale hadda ciyaaro aysan isku qiimo u ahayn ay meel kasta isku mid laga yahay lacagta ugu yaroo lagu galo garoonka waa lacag shan kun oo soomaali ah waxaa kaloo lagu galaa marmarka toban kun oo soomaali ah waxaan ugu badan lacagta ugu badan ee la dhiiba ciyaarta ugu weyn waxay noqonaysaa labaatan kun oo shan soomaaliya marka waa wax un inta hal dollar iyo iyo iyo kasii yar iyo kasii yar u badan micnaha micnaha ugu kooxda micnaha ciyaarta ugu badan ama ugu xisaab badan ayaa waxay tahay maximum lacagta la qaado hal dollar iyo ka yar waa tahay marka kooxaha labada kooxood ee maalintaa ciyaaraya iyagu bercentageka ay ku leeyihiin dakhliga maalintaa soo xarooda waa imisa kooxaha waxay ku leeyihin waa nidaam qoran waa nidaam financial system annaga noo yaallo waaye kooxeena inta ku ciyaanaysana ay ka warqabaan marka taas wax muran oo ka taagan habeeraatee ma jirto waa tahay idinka xiriirkeenna taageero noocee baad ka heshaan xiriirka caalamiga ee fifa
xiriirka caalamiga ee fifa waa xiriir maamulaha laba boqol iyo sagaal xiriir kubadda cagta ee adduunka ka jira annagana aan memberka nahay kuwaasaan ka mid nahay si isku mid aana loo maamula marka taageerada aan helnana ma jir ma jirto taageero gaara oo xiriirka suuban kubadda cagta uu helo aan ka ahayn taageerada kubadda cagta adduunka loo fidiyo kuwaas ayaana la mid nahay waana wax qorshaysan cid kastana ay ka ogaan karto programyada fifa ay ka ogaan karto laakiin horyaalada noocan oo kalea ma dhinaca maaliyadda iyo dhinaca qalabka idin ka caawiyaan ma tababarada idin siiyaan siday idin caawiyaan sida nidaam kubadda cagta ah cid kasta horyaalka ay qabanayso lagama caawiyo wadanka horyaalkiisa iyo kooxihiisa asaga ayaa la rabaa waajib saaran waayo inay horyaalna qabtaan ciyaaraanna mana lagu caawiyo laakiin waxyaabaha nalaga caawiya waxaa ka mid a dhinaca aqoonta waa laga caawiyaa hadday noqon lahayd sare uqaadida aqoonta garsoorka macalimiinta iyo maamulkaba taas fifa way naga caawisaa oowaa wax oo la wada ogyahay waxay kaloo fifa naga caawisaa mashaariicda kaleeto oo horumarinta ah sida kan dhalaanka lagu horumarinayo kubadda ayagoo yar sida oo kaleeto in haddii garoomo kale aan dhulkiisa aan helno in naloo dayactiro waana waxyaabaha hadda afarta sane ee soo socota qorshaha xiriir kubadda cagta ku jira in gobolada dalka garoomadooda qaar ka mid a la dayactiro haddii ilaa yirahdo marka waxyaabaha fifa qabato kuwaas ayaa kamid a programyada wax lagu horumarinaya laakiin horyaalkaaga inaad qabato waa waajib ku saaran wax fano ay fifa ku daysaa weerarkeena ma jirto waa tahay garoonka weyn ee stadio muqdisho weli waxaa ku sugan ciidamada amisom ee dalka jooga dadaal baad u gasheen oo aad doonayseen in ciidamadaasi ay ka baxaan amisom dhowr jeer bay sheegeen inay ka baxayaan laakiin arintaasi ma suuro gelin bal xog naga sii waxaa hortaagan in ciidamadaasi ay garoonka ka guuraan waxaa horta aada ugu mahadsan tahay sida aad xogta u hayso aan ka hadalnay inay ballan qaadeen ka bixi waayeen inta idaacado inay ogyihiin oo soo dhaweynaya arrin macaan waaye laakiin su-aashaas waxaan jeclaan lahaa inaa weydiisaan wasiirka dhanida isboortiga arrintaas waa arrin dowladda xayiran jawaabteeda iyo su-aasheedana waxay ku fiican tahay kubadda cagtu kaalintiisii uu qaatay oo ahaa inaan la shirno inaan dhahno nooga baxa inaan sameyno warbaahinta aan la hadno dhaano garoonka u baanahay inay ballan qaadaan xataa waa la wareystay waa ogtiin sida sheegtay intaas ayaan ku egnaa laakiin intaas wixii kasii badan waa arrin mas-uuliyiinta dowladda u taalla jecelahan inaad ka wareegtiin mas-uuliyiinta ku shaqada le arrintaas laakiin waxaa xaqiiqa ah in garoonka kubadda cagta ee istaadi muqdisho aada loogu baahan yahay marka cabashadiinu ma gaarsiisanta ilaa aada fifa arrintan u sheegteen si iyadu qudheedu ay cadaadis u saarto dowladda soomaaliya oo si maadaama garoonkan aad u baahantiin in laga baxo oo aanu hayn meel ciidan ay markaasi dowladdu cadaadiskaas loo saar fifa ma ka warqabta arrintan fifa dalka iskama leh dalka soomaaliya iska leh garoonkana soomaaliya iska leh laakiin way fifa media way akristaa wayna ka warqabtaa wayna arkeen waxa fifa ay awoodo waa in ay brogramyo garoonka wax u tiraya ama lagu dayactiraya ee u samaysa ayay fifa awoodaa laakiin dalka soomaaliya iska leh cidda la raba inay xanuunkaas gaaro waa mas-uuliyiinta dowladda oo la rabo inay fahmaan in dhalinyaradu goobtan u baahan tahay muhiimna ay tahay in loo baneeyo waata marka haddii ay sidaad idinku waxu doonaysaan in garoonkan laga baxo aanay suuro gelin idinka ka xiriir ahaan soomaali iyo kooxahan horyaalka iyo dadkan faraha badan ciyaaraha jecel maxaa idiin qorshaysan tallaabo nooceed qaadi kartaan tallaabada nooca aan qaadayna waxay tahay goobaha aan haysano iyo goobaha aan heli karno inaan shaqooyinkeena ku wadano taas ayaa tallaabooyinka aan qaadi karna keliya ay tahay laakiin wax ka baxsan mahayno mudane cabdiqani siciid carab aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay wakhtigaaga iyo inaad barnaamijka martida mikrofoonka v o a ka qayb gasho adinkaa ugu mahadsan walaal wax dheo ma jiraan
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani siciid carab oo ku sugan magaalada muqdisho intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay cabdicasiis xuseen cusmaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a washington